أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorkaroon ciidamada mujaahidiinta oo saaka weerar cagmarina ku qaaday saldhigyada murtadiinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe taliska ciidanka mujaahidiinta oo bayaan ku faahfaahiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee degmada balcad kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay sawirada weerarkii xasminta ahaa ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay kula jarmaadeen degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe maamulka riddada ugu magacaaban degmada balcad oo in khasaare culus murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii saaka mujaahidiinta ku qaadeen degmadaasi kamiin khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho xilli xabashidu doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya urur goboleedka midooda afrika oo shaaciyey liiska dowladaha ay ciidamadoodu ka mid noqon doonaan isbahaysiga saliibiga ah ee eu som ee soomaaliya ka howlgeli doona bulshada ku dhaqan deegaano ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe galgaduud iyo jubbada hoose oo ka faa'iidaystay dowraad diini ah oo loogu soo gebagabeeyey deegaanadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo booqday goobaha waxbarashada ee degmada yaaq baraaweh ee wilaayada islaamiga ee baay
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar cagmarina ku qaaday xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo xogaha ku soo kordhaya dagaalkaasi waxaan goordhoweed wax ka weydiinay ismaaciil salaad guleed bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka saakay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyo iyo xarumo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe weeraradan waxay bilowdeen salaadii subax kadib waxaana dagaallo kooban kadib ciidamada mujaahidiinta u suurto gashay inay la wareegaan dhammaanba magaalada balcad iyo xarumihii cadowga ah halkaasi ay kaga sugnaayeen goobaha ay mujaahidiintu la wareegeen maanta waxaa ka mid ah xaruntii maamulka degmada sidoo kale saldhigga booliska xarunta maxkamadda daaquudka iyo sidoo kale xabsiga dhexe ee magaalada balcad halkaasi oo mujaahidiintu markii ay la wareegeen ay kasii daayeen maxaabiistii muslimiinta ee halkaasi ku xirneyd muddo ayay ciidamada mujaahidiintu ku sugnaayeen magaalada balcad oo ay gacanta ku hayeen kadibna markii howlgalkii mujaahidiintu u qorsheeyeen uu soo ilaadana dhib ayay magaalada uga soo baxeen ciidanka mujaahidiinta taliska ciidanka mujaahidiinta war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in saddex iyo labaatan murtadiin ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladii maanta ka dhacay magaalada balcad iyo duleedkeeda waxaa sidoo kale xusid mudan in mujaahidiintu kamiin u dhigeen maanta maleeshiyaad murtadiin ah oo gurmad ahaan ugu soo socday magaaladaasi oo sidoo kalena la kulmay qaraxyo lala eegtay iskugeynta marka kamiinkaasi iyo dagaalada waa dhimasho iyo dhaawac saddex iyo labaatan iyadoona ay sidoo kale jiraan khanaa'im mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen markii ay magaalada mujaahidiintu dib uga baxeen oo howlgalkii soo ilaaday qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha saldhigga booliska ayaa lala eegtay maleeshiyaad uu hogaaminayo taliyaha booliska degmada balcad murtadka lagu magacaabo xuseen macalin qaraxaasina waxaa ku dhaawacmay isla murtadkaasi oo dhaawac uu soo gaaray iyo mid ka mida ilaaladiisa intii ay mujaahidiintu ku sugnaayeen magaalada balcad dadka deegaanka si weyn ayay u soo dhoweeyeen sidoo kale waxaa xusid mudan in mu'asasada alkataa'ib ay maanta baahisay sawiradii weeraradii cagmarinta ee saaka ka dhacay degmada balcad wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sawiradaasi oo gaaray ilaa ku dhowaad labaatan sawir ayaa waxaa lagu arkayay ciidanka mujaahidiinta oo ku rondeynaya wadooyinka waaweyn ee magaalada balcad iyagoo sita raayada towxiidka sidoo kalena ku sugan saldhiggii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen magaaladaasi hadalhaynta ugu weyn ee maanta la hadalhaya baraha bulshada iyo mareegaha internetka waa saakay weeraradii mujaahidiinta ay ku qaadeen degmada balcad oo ay kula wareegeen insha allahu tacaalaa faahfaahinada ku aadan howlgaladii saakay dhacay ee degmada balcad waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee degmada balcad faysal mahad soomaali ayaa bayaankaasi inoo akhrinaya bayaankan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa ciwaan looga dhigay weerar lagu qaaday saldhigyada cadowga ee balcad siddeedii labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri kuna beegan toddobii labaatanka februaayo laba kun iyo shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo khamiisa weerar ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ee degmada balcad wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu gudaha u galeen degmada balcad kadib markii ay soo jiireen difaacyadii cadowga ee duleedka magaalada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay xarumihii cadowga ee gudaha balcad sida xarunta degmada saldhigga booliska iyo maxkamadda daaquudka ah ee ridada dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad gurmad u ahaa cadowga la weeraray kamiinka ayaa ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaasoo isugu jira saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayay shacab muslimiin ah oo cadowga halkaas ugu xirnaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keli u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
mahadsanid faysal kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarkii xasminta ahaa ee saaka ciidamada mujaahidiinta ay kula jarmaadeen degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waa mar kale iyo guul weyn oo u soo hoyatay muslimiinta iyo mujaahidiinta bariga afrika kadib markii ciidamada towxiidka xarakada shabaabulmujaahidiin saaka oo khamiisa weerar cagmarin ah ay ku qaadeen difaacyadii saldhigyadii iyo xarumihii murtadiinta ee degmada balcad ee shabeellaha dhexe weerarkan ayaa ahaa mid u dhacay sidii loo qorsheeyey geystayna khasaare kala duwan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaas sida ku cad sawirro uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya sawiradan oo muujinaya wixii saaka ka dhacay balcad ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo ku sii socda gudaha magaalada kuna roondeynaya dhammaan waddooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee degmada waxaa sawiradan ka muuqanaya guuldarradii murtadiinta saaka ku qabsatay degmada balcad waxaana la arkayaa bakhtiyada murtadiinta oo sida bal la shafay oo kale daadsan gudaha iyo hareeraha saldhigyadii murtadiinta ee balcad sawiradan oo ay ku indha qabowsadeen muslimiinta iyo mujaahidiinta ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay dhammaan gacanku haynta difaacyadii saldhigyadii iyo xarumihii murtadiinta islamarkaana raayada towxiidka ka taagay bartamaha magaalada balcad dhanka kale sawiradan uu baahiyey kanaalka kataiba alkhbaariya ayaa jebiyey oo baabi'iyey been abuur ay samaysay warbaahinta riddada taasoo dagaalka ka soo saartay been abuur sal iyo raad aan lahayn arrintan ayaa timid kadib markii ansaarta baraha bulshada ay faafiyeen fiidiyowye iyo warbixin xaqiiq ah oo ku saabsan dagaalka ka dhacay balcad taasoo dhabarjab ku noqotay warbaahinta kooxda riddada ee ku caanbaxday been abuurka iyo warka aan raadka lahayn maamulka riddada ee ugu magacaaban degmada balcad ayaa qiray in khasaare culus murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii mujaahidiintu ay saaka ku soo qaadeen cismaan axmed duubow warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo saakay waa berigii hore ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa dagaal aad u culus waxa ay ku qaadeen xarumaha iyo saldhigyada murtadiinta ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe taas oo keentay in ciidamada mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegaan gacankuhaynta magaalada sida xarunta degmada saldhigga maxkamad gaaleeda ka furan magaalada iyo goobo kale oo muhiim ah taas oo ka dhigneed in saakay maamulkii ka jiray magaaladaasi ay u ahayd subaxaysan malaysanaynan waxa ku dhacay ayna la kulmeen wax horey ugu dhacay maamullo kale oo ridda ah oo ka jira dalka maamulka riddada ee magaalada balcad ayaa dhankiisa qiray jabka saakay ka soo gaaray weerarkii balcad ciidankoodana xoog looga saaray magaalada ayna si dhammaystiran ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta xaafadaha kala duwan ee magaalada waa jiraan qaraxyo iyo sabanno shaagidii dagaalka uu ku bilowday maxaa yeele dhowr jeer ay ciidanka isku soo rogaan cesheen xabadda waxay bilaabatay toban iyo kow saac iyo labaatan iyo todoba daqiiqo khasaaro wuu jiraa oo ciidanka dagaal dhaca khasaaro wuu dhaca laakiin khasaarahaas weli inta uu leegaya ma tira koobi karno gacanteena way kala baxeen xaafadaha meelay ka soo galeen way jirtaa waana meelaha fiidiyowada lasoo dhigdhigaayo murtad qaasim cali nuur oo ah guddoomiyaha riddada ku magacaaban magaalada balcad ayaa marka hore waxa uu sheegay in khasaare xoogan ciidankooda lagu gaarsiiyey weerarkii saakay dhanka kale murtadkan ayaa ka qaylo dhaamiyey taageerada iyo soo dhoweynta bulshada reer balcad ee ay u muujiyeen ciidamada mujaahidiinta ee saakay la wareegay magaalada bulshada reer balcadna waxaa si gooni ugu baaqa war qofkii shabaabniyadda ka jeclow adiga ayaga aad waxaa arkayna dad ka daba rooraya markay xaafadaha soo galeen luluuqyade qof allaala qofkii niyadda ka raban ayaga ha aado warbaahinada ayaa saakay si aad ah u soo bandhigayay muuqaallo laga duubay daaqadaha oo muujinaya mujaahidiinta oo ku sugan magaalada iyo bulshada oo iyagana si weyn ugu faraxsan qabsashada mujaahidiinta ee magaalada balcad oo mar kale dib ugu soo laabatay gacanta mujaahidiinta inta badan dadka ku nool magaalooyinka ay ka taliyaan riddada ayaa waxa ayna nool yihiin gumaysi dhan kasta ah iyadoona goobaha ay mujaahidiinta ka xureeyaan cadowga allaah ay bulshadu yihiin kuwa si aada u soo dhoweynaya mujaahidiinta kuwaas oo ku faraxsan in mar kale ay dib u helaan ku dhaqanka shareecada islaamka kamiin khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada xudur ee wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay saaka kamiin u dhigeen kolonyo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada xudur inta la xaqiijiyey kamiinkaasi waxaa lagu dilay toddoba murtad oo laba saraakiil tahay halka sidoo kale intii uu socday kamiinkaasi ay ku dhaawacmeen afar iyo toban murtad oo mid ka mid a uu ahaa sarkaal sare intii kamiinkaasi lagu guda jiray waxaa maleeshiyaadka murtadiinta laga gubay gaari cabdibilo ah oo ay wateen kaas oo uu ku rakibnaa qoriga dagaalka ee loo yaqaano dhashiikaha ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho xilli xabashidu ay doonayso inay xoog ku qaadato badda soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxaa barqanimadii maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka soo degay ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya gaalka lagu magacaabo abey axmed kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay si aada loo hadlahayay imaanshihiisa muqdisho abey axmed waxaa garoonka diyaaradaha muqdisho kusoo dhoweeyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad garguurte iyo xubno ka tirsan maamulkiisa xabashada kabaqaadka u ah imaanshiyaha gaal abey axmed ayay kooxda riddada shalay iyo maanta u xirtay wadooyinka muqdisho iyadoo dadka iyo gaadiidka u diiday isticmaalka taasoo culeys iyo dhibaato kale ku noqotay shacabka muqdisho waxaan wadaa quraacaan u wadaa isbitaalka shaafi hadda markaan idin soo maray waataan idiin sheegay meesha laga soo celiyey waxaan degganahay dekedda agteeda afisoniya laga soo celiyey waataan idin soo maray oo idiin warramay quraacdii wataasa gacanta ku hayo bukaankii isbitaalku jeer iyo shal waa qadsan yahay quraacda waxaan u wadaa bukaankii hadda gurigan quraacdii kula noqonaa meel kaloon ka baxa ma aqaan bukaankiina isbitaalkii u jiraa quraac la'aan waaye xaalama u cashaynin dhibkaasaa noo yaallo waxaan ku hadalna ma naqaan waxaan samayna ma naqaan saan lama qaban lixdan iyo shan sanaan jiraa dhibkaan oo kale weligay ma arkin weligay lama kulmin ummadda bal dadkaan wada fuqarada ahoo iska qaraab tegaayo oo meel ay maraan la jirin hadda meel aan maraya maala gurigiyaan ku noqonaa meel kale ma aqaan ama waa inaan ka lugeeya xamarsajab oon lug ku tagaa isbitaalka shaafi oo digfar u dhow shalay had ninkii dhana xasan shiikhi oo dhahay shalay etoobiya saan waaye saan waaye saan waaye abahadja usigiya abahadja ummadii dhanas dhulugooy bacalahalin daraadiis maanta wallaahi magaalooyinka adiga dhinac walba meeloon meeloon marna malaha calaa hahalninta daraadiis adooyinka dhanay nuunu cercereen meel meeloonka ka baxna ilaa hadda wallaahi mahaasan wallaahi dhibka dheblen arknaa dhedheblen arknaa dhedheblen arknaa wallaahi ilaahan qabnaa seesee sameynaa haddii hal halkoo ninoo daraadiisoo qaabkaanoo noono noono noonol sameey shalay had ninkii dhana xasan shiikhi oo dhahay shalay etoobiya saan waaye saan waaye saan waaye abahadja usigiya abahadja ummadii dhanas dhulugooy bacalahalin daraadiis soo hoo wax ahoo wili karishtaan imaanshiyaha gaal abey axmed ee magaalada muqdisho ayaa ka dhigan saxiixa kamadambeeska ah ee etoobiya ku qaadanayso badda soomaaliya urur goboleedka midooda afrika ayaa shaaciyey liiska dowladaha ay ciidamadoodu ka mid noqon doonaan isbahaysiga saliibiga ah ee eu som ee soomaaliya ka howlgeli doona bashiir muxiidiin aboeman ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa soo gebagaboobay khilaaf xooggan oo ka taagnaa dowladaha ka qayb qaadanaya howlgalka saliibiga eu som ee dabayaaqadii sannaddii lasoo dhaafay uu ansixiyey waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee gaallada qaramada midoobe urur gaaleedka midowda afrika iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa isku afgartay dowladaha iyo ciidamadooda ka mid noqonayaan isbahaysiga afrikaanta ee shaarka cusub loo geliyey mas-uul sare oo ka tirsan golaha amniga iyo nabadda midowda afrika oo diiday in magaciisa la xigto ayaa warbaahinta reer galbeedka u xaqiijiyey in la dhammaystiray tirada kama dambaysta ah ee ciidamada howlgalka iyo dowladaha ay ka imaanayaan sida ku cad jadwalka cusub dowladda siliibiyadda yuganda ayaa noqotay midda ugu ciidanka badan soo duuliyaasha ee yusom waxaana loo qoondeeyey afar kun iyo shan boqol oo askari kaalinta labaad waxaa ku jirta dowladda xabashida etoobiya oo la siiyey ciidan dhan laba kun iyo shan boqol oo askari halka xukuumadda riddada jabuuti la siiyey kun shan boqol iyo labaatan askari dowladda kenya ayaa iyana loo qoondeeyey ciidan dhan kun afar boqol iyo toban askari halka xukuumadda riddada masar oo isbahaysigan ku cusubna la siiyey kun iyo kow iyo sagaashan askari diblomaasi ka tirsan midowda afrika ayaa ka shanqariyey in ciidanka burundi laga reebay ka mid ahaanshiyaha isbahaysiga cusub ee eusom wuxuu carabaabay in khilaafka ka dhexeeya kooxda riddada iyo dowladda burundi xal loo waayey sidaa darteedna ay ciidanka burundi isaga bixi doonaan soomaaliya ka bixitaanka burundi ee isbahaysiga waxay saameyn siyaasadeed iyo mid maaliyadeed oo aad u weyn ku yeelan doontaa ururka midowda afrika ayuu yidhi mas-uulkan u hadlay midowda afrika sidoo kale kufaarta afrikaanta ayaa walaac ka muujiyey in weli aan wax xala laga gaarin hubanti la'aantii ka taagneyd maalgelinta howlgalka weli mushkilad weyn ayaa ka taagan arrinta ku saabsan maalgelinta howlgalka ee yusom oo aan ilaa iyo hadda xal waara laga gaarin ayuu hadalkiisa sii raaciyey sarkaalkan u hadlay ururka midowda afrika dowladda xabashida etoobiya ayaa ku guulaysatay in kumanaan ka tirsan ciidamadeeda duulaanka ku jooga soomaaliya lagu daro isbahaysiga cusub kadib ogolaashiyo ay ka heshay xasan gurguurte wafdi ay hogaaminayeen taliyaha milatariga iyo sirdoonka xabashida oo muqdisho yimid ayaa xaqiijiyey inay ka mid noqdeen taxaalufka ee yusom bulshada ku dhaqan deegaano ka kala tirsan wilaayaadka jubbada dhexe galgaduud iyo jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay dowlaad diini ah oo loogu soo gebagabeeyey deegaanadaasi aan ku horrayna warbixinta ugu horraysa iyo cismaan axmed dhuubow oo mar kale warbixintan inoo eegaya maalmihii lasoo dhaafay maamulka islaamiga ah ee magaalada jilib ayaa sare u qaaday dowraadka loo qabanayo bulshada ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib taasoo wax lagu barayo bulshada qeybaheeda kala duwan dhowaan maamulka degmada hayaa dowro u soo xiray ee dadka ku nool qaar ka mid ah deegaanada iyo dhulka miyiga ah taasoo loogu magac daray saxaabiga abu hureyra waxaana dowrada oo socotay ku dhowaad muddo bilah ka faa'iidaystay rag haween iyo caruur kuwaas oo qaadanayay duruus kala duwan mid ka mid ah macallimiintii casharada siinayay dadka ku nool deegaanadaasi ayaa ka warramaya muddada ay socotay dowladda iyo waxyaabihii lagu bartay waxaan ka mid ahay macallimiintii dowladda bixinaysa dowladdan magaceeda waxaa la yidhahdaa abu hurayra shicaarkadan waxaa la yidhahdaa quu anfusakum wa ahliikum naara annagoo ka anbaqaadayna xadiidka nebi sal ly slam uu ahaa balliquu cannii walow aaya dowladdan waxayna socotay
qaar ka mid ah bulshadii fursadda u heshay inay ka faa'iidaystaan dowladda ayaa ka warramaya waxyaabihii lagu baray ما هي الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أين الله؟
الله في السماء فوق العرش كم شهود لا إله إلا الله شروطها ثمانية كم أقسام التوحيد أقسام التوحيد ثلاثة ما معنى محمد رسول الله داعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وسجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أما أركان الإسلام dowradaana noo socotay muddo labaatan iyo shan maalmood ah allah subxaana watacaala horta abaalmarintooda ilaahay subxaana watacaala ha siiyo annagana kuwii ku camal fashoo ku cilmi qaata allah naga dhigo naga saxay wax walba iyo waxaan ka seenina na baray ayaga ayaa ku mahadsan alxamdulilaah ilaahay ayagana guul ha siiya mar walbaba ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ما هو توحيد الربوبية هو إفراد الله بجميع أفعاله من الخلق والرزق والملك والتدبير odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa iyagana ka hadlay muhiimadda bulshada ay u leedahay in loo qabto dowraadka noocaani ah waxaan kaloo u mahad celiyaa macalimiintii ardaydan wax baraysay oo deegaankan ka wada hayati dacwada ka wada waxaan kaloo u mahad celiyaa ardaydii muddada shan iyo labaatanka maalmood ahayday waxbarashada u taagneed una dhabar adeegaysay kuna sabraysay dowradan loogu magac daray abu hureyra in wax la qabtay markhaati ma doonto waay waxaana ka markhaati furayo markhaatidooda maaragtay noo ah markhaati noo ah ardaydii wax la baray oo haddaba hayeeda wixii la baray dadka hortiis ku akhrina alxamdulilah ilaahay mahadiis waa la faa'iiday in wax la barto waa hayeheeda maaragtay muhiim een maaragtay waafaqno ilaahay diinkiisa iyo waxbarashada iyo wanaagga iyo khayrka aan maaragtay ka qayb qaadano dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale maamulka islaamiga ah ee degmada jilib uu soo gebagabeeyey dowro socotay muddo ka badan laba sano taasoo ka socotay deegaanada iyo dhulka miyiga ah ee laga maamulo magaalada jilib mahadsanid dhuubow warbixintaasi mid la midana waxaa wilaayada galgaduud inooga soo diray cabdiraxiin sheekh cali tobanka nawaaqidu islaami ururka towxiida shirki moogolayo naftu inay owlya baridaaye ilaahay wuxuu reebay bay kaa rafcinayaane asalkaba cibaadada haddii leysku soo ururshay ilaahay inuu leeyahaan eray ka taagnayne udgoon uu rasuulkii markii lagu ilhaaneeyey laa ilaaha ila allaahu dhahaa markii nokanye war waatey ummadii laba noqdeen gaalaya islaan
dowradan loo qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka garbuweyn ayaa waxay qayb ka tahay xamlada dacwiga ah ee loogu magac daray musab ibnu cumayr taas oo ka qabsoontay deegaano fara badan oo ka mid ah wilaayada galgaduud dowradan oo socotay muddo bil ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada garbuweyn iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah dadka ka faa'iidaystay xamladan oo shicaarkeedu uu yahay cajiibuu daaciyallah ayaa waxay tiradooda gaaraysaa toddoba boqol iyo toddobaatan oo ah bulshada ku nool garbuweyn iyo nawaaxigeeda dadka ka faa'iidaystay xamladan shicaarkeedu uu yahay ajiibu daaciyallah ayaa waxay tiradooda gaaraysaa toddoba boqol iyo toddobaatan oo ah bulshada ku nool garbuweyn iyo nawaaxigeeda mid ka mid ah macallimiinta inooga warbixiyo dowrada runtii dowradaani dadka deegaankana aad iyo aad ay ugu faa'iidaysteen saddex meelood ay ka socotay dowraaday ahaayeen hal dowra ma ahayn saddex dowray ahaayeen oo hal mar wada bilaabatay haddana lasoo gebagabay hal waqti dowladdu waxay ka socotay magaaladan hadda aan joogno ee garbaweyn meel la yidhaahdo garab cadde oo ayadan u jirta magaalada taqriiban labaatan kilomitir ayadana dowladda way ka socotay waxay kaloo ka socotay baraagti macal cumar oo ayadana labaatan iyo saddex kilomitir taqriiban magaalada u jirta ayadana ka socotay marka magaaladan hadda aan joogno tusaale ahaan si guud ahaan rag iyo dumar dad shan boqol oo qof gaaraya ayaa ka faa'iidaystay magaaladii hareeraheeda toban kilomitir kilomitirkaas intaasuu ahaa meesha la yidhaahdo garab cadde boqol iyo konton qof ay ahaayeen dadka ka faa'iidaystay dowradan meesha baraagta macali cumar taqriiban boqol iyo labaatan qof ay ahaayeen si guud ahaan dadka ka faa'iidaystay toddoba boqol iyo toddobaatan qof ay ahaayeen oo reer garbaweyn ah waxayna ku qaateen duruus muhim ah oo u badan aasaasiyaadka qofka muslimka waajibka ku ah in qofka tawxiidka laga saxo dhawaaqiisa iyo macnihiisa shuruudaha tawxiidka iyo macaanidiisa iyo waxyaabaha tawxiidka buriya wixii salaadaas ay ku ansaxaydo waxaasoo dhana lagu qaatay khayr fara badan iyo wanaagaana ka dhacay dadka meesha joogayna runtii baahi badanay qabeen wayna ka faa'iidaysteen naqiib macalin salaad ayaa ku buuriyey ummadda waxbarashada cilmiga sharciga ah maanta meeshan waxaa noogu soo gebagaboobey dowradii socotay muddada bisha ah kana socotay saddex deegaan oo garbaweyn ka tirsan alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah ayaan ku mahadihaynaa waxaan kula dardaarmaynaa dadkii dowladaas ka faa'iidaystay wixii ay ka faa'iidaystaan inay gacanta ku dhigaan kayrkoodna uga faa'iideeyaan qofku hal xarafoo keligiisa hadduu meeshaas ka barto oo uu faafiyo waa shay wanaagsan waaye goobta lagu soo gebagabaynayay dowladan ayaa waxaa ka dhacay tartan ay tartameen laba majmuuco oo kala ah rag iyo dumar guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka su'aalaha la isweydiiyey si guud waxay ka koobnaayeen siddeed su'aalood afar waxaa la weydiiyey gabdhaha afarna waxaa la weydiiyey ragga ayaa la weydiiyey afartii gabdhaha la weydiiyey si saxa ayay uga jawaabeen ragga afartii la weydiiyey laba ayaa soo hareer martay sidaas darteed gabdhuhu waxay ka faa'iidaysteen labadii ragga soo hareer martay isku dar gabdhuhu su'aalaha ay ka jawaabeen lix ayay noqdeen ragguna laba ayay ka jawaabeen allahu akbar isla middaasi mid la midana waxaa inoo soo diray casaam carafaad waxaana uu inooga diyaariyey dowro loo qabtay bulshada ku dhaqan qaybo ka mid ah wilaayada jubbada hoose dowladan diinigoo socotay muddo shan maalin ah kuna saabsaneyd axkaamta soonka ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose taasay ku qaateen duruus kala duwan qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowladan diiniga oo socotay muddada shanta maalin ah kuna saabsaneyd axkaamta soonka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey duruusta ay qaateen anigoo ah mareemo cabdi oo joogta degmada kamsuuma walaayada jubbada hoose waxaan qaadanay dowro dowradaasoo noo socotay muddo shan maalmood ah waxaanu ku qaadanay axkaam ramadaan wixii ramadaanka uu burinayo iyo wixii markaas uu noo saxaayo insha allahu tacaala waxaan dowradaas noo soo qabanqaabiyey macalimiinta maktabu dacwa ilaahay ha ka ajirsiiyo subxaanahu watacaala annagana kuwii ku camal falay oo ku cibro qaata ilaahay ha inaga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah safiyo qaasim cali xuseen oo joogto degmada kamsuuma gaar ahaan gobolka jubbada hoose shan maalin ayaa dowro noo socotay dowradaasaan ku qaadanay duruuso kala duwan maasha allah ilaahi subxaana watacaala ayaa ku masan kasakoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku masan macalimiintana waxaa leenahay dowrada noocan ahaa mar walba inay nagu soo celceliyaan ay ka codsan laheen maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo eh xaliimo xasan geedi maxamed eh shan maalmood dooriyana noo haaya wixii oo soonka burinaya iyo wixii soonka loogu tagay aana noo bare waa ku shukrine waa ku mahadine asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anuu magacay farxii maxamed cabde waxaa jooga degmada kamasuum muddo shan maalin door nolahay axkaantii soonka wixii burinaya noloshe maasha allah ilaahay khayrasi maclinkeed bismillaah anigoo ah samiira aadan cali magafe oo joogto degmada kamsuuma walaayada islaami jubbada hoose shan maalin doori ayaa ku jirnay madarasada sumeya oo soonka iyo nonoo sheegaya wixii burinaay macalimiinta iyo waalidiinteenaba allah allaha damba dhaaf siiyo makaankaay ku hooyan lahaayeen allah jannatul fardoos allah ka dhigo waa mahadsan yihiin kheyr badan allah siiyo dowladan diiniga ah ayaa qayb ka noqonaysa dowlaadka diiniga ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada jubbada hoose taasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka yaaq baraawe ee wilaayada islaamiga ee baay warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyey xasan cabdiraxmaan abu xasaan wafdigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii dambe socdaallo ku marayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay ayaa gaaray deegaanka yaaq baraaway ee duleedka degmada diinsoor waxayna mas-uuliyiinta maktabka deegaankaasi kula kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ujeedka wafdigan ayaa ahaa u kuurgalidda habsamee socodka waxbarashada taas oo ku dhisan iskaashiga bulshada iyo maktabka si loo gaaro horumar wadajir ah oo ku aadan waxbarashada diini iyo maadi intaba mas-uuliyiinta maktabka ayaa la kulmay culummada nabadoonnada waxgaradka waalidiinta ganacsatada iyo qeybaha bulshada iyadoona halkaasi ay ka hadleen qaar ka mida bulshadii la kulantay mas-uuliyiintan miyaasun shaagnaa oo tarbiyada oo magaalada oo degmada yaag baraaway oo si faylika dareerta oo tarbiyat oo tacliig markii la ere tarbiyada meebo majaakaagyaa dhalaama intii weysada laga bara caqiidada laga bara oo ganacsatidii agna meebo say garab surugna arrintaatay say garab surugna sii dhabar adeeg ag oo geesinimo ag oo say garab surugna awlaadda markay qur'aanka inta ka dhamaasha xamar walwan darkeedii manhajkale meelaakii iskoolada laga kaykadii awlaadda meelay ku kadeena isoo diin qur'aankiina saago dhumi alxamdulilaahi meel saaran yaab luun wasan nagad kadeen laakiin intii iskoolkay haanka oo macnaha madarsaday oo tarbiya tacliim nuun furi awlaadda qur'aanka ham dhamaashan oo tarbiyadii wedin iyo faa'iido badan oo helni oo meesha leero usa kitaabka sow ilaahay subxaana wa tacaala oo baradeen suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow oo kulanka ka hadlay ayaa soo dhoweeyey wafdigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoona ka warbixiya kulanka iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa bacda salaam alxamdulilah ilaahay oo mahadsan ilaahayna waa kulmasii makaankay quruxda badanya oona aan kulugni ee horumarinta walbarashada ee ha agaata diini ha agaata maadi intabaan iska dhali jirta tarbiya wa tacliim maasha allah dardar u fayle wadda iskuulka iyo aqbaraa ay ka yaala muddo badan oo furanyo ilaa iyo lix galaas sanadkii lixaad oo la dhiga tiisha fasalkii lixaad ilaa fasal koowaad ilaa fasal lixaad oo la dhiga tiisha maasha allah meel fayle mar heesha walbarasho qiimo lehna laga bara tiisha maasha allah alxamdulilah insha allahu melina khayrkasan alabada saa saa dhowaada magaalada iyo aqbara isaga dhowaada tarbiya wa tacliim maktab kasan iyadoona isinka farxsagna iyadoona sasiin dhawaashna naqnaqashadana sanubadasasi unuun macnaha dardar gelin unsuubasna khayrsan alabadasa marka insha allah warka intoo saako wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mas-uuliyiinta ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulankooda lagu wadaa inay kusoo gebagabeeyaan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu